waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka qeybar ay dhegeysaneysaan dhamaantiin subax wanaagsan hordhay suuban kusoo dhawaad waxbadda wargeysada xalaha kala duwanaysaa ka qoreen halkan oo subaxliba si toos aad ugala socotaan marka laga reebo sabtada iyo xadda dhegeysan dhammaantiin subax wanaagsan arori suuban eber toddoba eber laba saddex shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arori suuban waliba joogta naga dhegeysanaysaan arori suuban aynu leenahay qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siin doona saaka saaxiib ayaal dhegeystayaal bal halkan saaka wargeeska wuxuu qoraya uu sidoo kale kaga labada wargeesba ay ka wada siman yihiin oo saakar leeyahay dabcan luqunta ayaa laiskula jiraa waxaa dabcan loola jeedaa madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo labadaba ah labada musharax ee ugu cadcad ee siyaasadda sanadka labada kun ee laba iyo labaatanka oo toddoba iyo labaatan maalmood keliya ay ka harsantahay dheymaysta wakhtiga wuu isguraya maalmahana sidoo kale waa isgurayaan ilbiriqsida sidoo kale waa isgurayaan waxaana markaas iminka luqunta iskula jiraan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaas musharaxiinta ugu cadcad warbixin ay tifa soo saartay ayaa halkan waa dabcan oo cilmi baaris lasoo saaray sidoo kale lagu soo ogaayay dabcan dhaxgal xoogan ama sidoo kale dabcan wareegitaan ama suaalo sidoo kale la weydiiya dadka shacabka ayaa halkan wargeyska wuxuu qorayaa in uu ku horeeyo sidoo kale iminkan uu ku hogaaminayo raila omolo odinga qeybo kamid ah wadanka sida halkan wargeyska saaka bukiisa lixaad iyo toddobaad uu ku qorayo wargeyska the standard wuxuu faahfaahin kaga bixinaya meelaha iminkan uu ka hortuurtay mise iminkan aada ay markaasi uga horeeyo sida halka wargeeska saaka uu qorayo waxaa leeyahay dadka inkastoo ay sida warbixinta tv ay ku sheegayso in meelo fara badan ama dad fara badan ay ka aamuseen sidoo kale ilaa hadda ay go-aan aysan ka gaarin cidda ay dooran lahaayeen wajagoya ama george wajagoya ninka loasagayana kore usoo kacay sanadkan dabcan waa waqtigan siyaasadda isagoo markaas dad fara badan laga yaabo inuu asagana la goosto laakiin shakhsiyaadka ugu cadcad ee siyaasadda waa raila odinga iyo sidoo kale william ruto raila odinga ayaa halkan markaas lasoo kala ogaaday gobolada markaas u kala horeeyo waxaa leeyahay waxaa uu kala horeeya dabcan markaa fiiriso gobolka rift waa gobolka central rift waa bartamaha rift kuwa loo yaqaana dhegeystayaaleh waa halka madaxweyne ku-xigeenka ah dalka uu kasoo jeedo waxaa leeyahay wuxuu ka wataa boqolkiiba lixdan iyo saddex halka madaxweyne ku-xigeenka raalli ahaada raalli ahaada dhegeystayaal waa central rift waxaa markaas u horeeya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wuxuu wataa lixdan iyo saddex boqolkiiba halka raila odinga u wato boqolkiiba labaatan halka sidoo kale xeebta ruto wuxuu wataa boqolkiiba lix iyo labaatan halka raila odinga xeebta wuxuu ka wataa conton waxaa leeyahay qeybta markaas hoose ee eastern waa qeybta ukambani waxaa sagaal labaatan ka wataa madaxweyne ku-xigeenka william ruto halka afartan iyo lixna uu ka wato raila omolo odinga mount kenya waa bartamaha dalka raila dabcan oo madaxweyne ku-xigeenka william ruto xisbiga kenya kwanza ayaa ku hogaaminaya halkaas wuxuu ka wataa konton iyo saddex boqolkiiba halka raila odinga uu ka wato afar iyo labaatan boqolkiiba nairobi sideed iyo labaatan boqolkii waxaa ka wataa madaxweyne ku-xigeenka halka konton iyo sideedna uu ka wato raila omolo odinga waa nairobi gobolka waqooyi bari dabcan horaan waxaa ku hogaaminaya dabcan waxaa horaan ku hogaaminayay raila omolo odinga laakiin socdaaladii ugu dambeeyay uu ku tagayay madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba gobolada qaar ayaa la sheegaya halkan sida warbixinta ku sheegayso iyo tuulooyinka qaar u tegay ruto ayaa halkan waxaa leeyahay iminkan uu ka hortuurtay ama sidoo kale leeyahay wuxuu ka hogaaminaya konton iyo shan dabcan sidii la rabay ayuu markaas iminkan uga horumaray ama sidii ay dabcan uu asaga rajeynayay kaga horumaray gobolka waqooyi bari waa north eastern madaxweyne ku-xigeenka william ruto ayaa ku hogaaminaya wuxuuna ku hogaaminayaa ilaa iyo konton iyo shan waa tirada rasmiga ah sida dadka isdhexgalka ama sidoo kale aftida lagu kala soo ogaaday halka raila odinga uu wato soddon iyo shan halkan gobolka waqooyi bari hadda waxaa calaamada la saaray calaamad guudanaya la saaray waxaa markaas iminka la sheegaya dabcan dib in markaas loogu laaban doono oo dabcan loola jeedo raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka raila ayaa halkaas la filaya haddana mar kale in uu ololihiisa ka furo ama uu ka fuliyo sidii inta doorashada markaas la gaarin sidoo kalena guddiga doorashada ee i e b c ay dabcan ay joojinin oo ololaha laakiin konton iyo shan waa tirada markaas iminka madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu ka wato gobolka waqooyi bari soddon iyo shanna waxaa ka wata azimiyo waa raila omolo odinga nyanza waxaa wataa ugu horeeya raila odinga wuxuu wataa boqolkiiba lixdan iyo sideed halka madaxweyne ku-xigeenkana uu wato saddex iyo toban boqolkiiba south rift waa boqolkiiba soddon iyo saddex madaxweyne ku-xigeenka halka afartan iyo shan boqolkiibana uu wato raila omolo odinga western waa galbeedka dalka halkan ay aada iskugu dhow yihiin madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga waxaa leeyahay galbeedka dalka boqolkiiba soddon iyo toddoba ayuu wataa halka afartan iyo sideed boqolkiina u wata raila omolo odinga dabcan tirada markaas iminkan isku celcelis ahaan lasoo sameeyey ayaa markaas lasoo kala ogaaday waxaa markaas iminkan ay kaga dhigan tahay in laakiin isku celcelis ahaan sida markaas warbixinta ay qoreyso inta la qaaday june ayay ahayd warbixinta iyo may iyo february dabcan way kala dubnaayeen oo arrintan waxay markaas iminkan noqonaysaa sida warbixinta ugu dambeysa ay soo saartay ruto waxaa leeyahay bisha febraayo ee sanadkan wuxuu markaas watay soddon iyo sideed boqolkiiba halka may uu watay soddon iyo shan boqolkiiba bisha june sanadkan dabcan waa juuntii dhamaatay ee sidoo abtida markaas la qaaday oo sidoo kale ay kusoo ogaadeen dabcan sida dadka ay shacbiyad u kala leeyihiin ama shacbiyad u kala leeyihiin sidoo kale taageerada u kala leeyihiin boqolkiiba soddon iyo sagaal dabcan sida halkan wargeeska saaka uu qoraya raila odinga ayaa halkan waxaa laleeyahay dabcan iminkan wuxuu hogaaminayaa ama sidoo kale uu kaga hogaaminayaa ama uu kaga horeeya gobolada markii isku dhicilis ahaan loo fiiriyo tiro markaasi dabcan sida wargeysku halkan ku qorayo tiro aada u badan oo iminkan wuxuu wataa boqolkiiba afartan iyo laba halka madaxweyne ku-xigeenka boqolkiiba soddon iyo sagaal uu wato dhegeystayaal waa tiro markaas iminkan ee aada isugu dhow laakiin luqanta ee weli laisugu jira oo dadka shacbiyadda xoogan ay kala wataan labadaba laakiin meelo qaar ay iminkan dabcan ay ku kala horeeyaan sida wargeeska saaka halka uu ku qorayo waxaana markaas iminkan sida qaar leeyahay madaxweynaha nyanza iyo western ayuu raila ku hogaaminaya halka gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale bartamaha dalka uu ku hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa tiro markaas imikan oo cid waliba ay ku kala xisaabtamayso waa tiro markaasi cid waliba imikan ay diiradda saarayso sidii ugu dambeyn ay guusha ku gaari lahayd ee sanadkan labada kun iyo labaatanka bisha sideedaad ee sanadkan waxba kama haren toddoba iyo labaatan maalmood oo keliya ayaa ka hartay warbixino fara badan ayaa halkan laga qoray oo shakhsiyaadkan labada shakhsi ee iminkan inkastoo laleeyahay dabcan siyaasadan way ka dubnaan doontaa kuwii hore oo waxay noqon doontaa mid aada u adag oo u xamaasad badan sidoo kalena u adag ee noqon doonta in shakhsiyaadkan midka midkooda kale in ay markaas ay kala liidanin sidoo kalena ay kala bixi doonin waa sida ay warbixinta tiva warbixinta tiva ay kusoo saartay kadib markii baaritaano ama sidoo kale xogwaraysi iyo weliba wada xogwaraysi iyo wareyse kala duwan ay kasoo qaadeen dadka shacabka guud ahaan gobolka gobolada qaar ee kowntiyada qaar ay kasoo kala qaadeen waa sida halkan saaka wargeyska uu qorayo waxaa leeyahay tani waxay markaas iminkan dhiganaysaa iyadoo laakiin haddana guulaha ay kala sheeganayaan oo leeyihiin dabcan anaa kusoo baxaya anaa kusoo baxaya oo anaa kaa aqlabadi badan ama anaa kaa shacab badan haddana waxaa laleeyahay dabcan halkan luqunta ee laiskula jira oo cid waliba waxay markaasi keliya in yar oo ka naysanayso biyaha ay dhammaan ku wada jiraan laakiin in yar oo ay ka neefsanayaan ayaa u bannaan oo cid waliba waxaa la ogaan doonaa sideedda bishan dabcan wakhtiga kale guurka ee markaasi ay iclaamisay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c soddon iyo sagaal boqolkiiba iyo afartan iyo laba ayaa markaasi la kala wataa iyadoo markaasi la doonayo in konton plus one ay ku kala reeyaan laakiin taasi way adkaanaysaa in la helo laakiin wax walba waa isbedeli karaan oo waxaa jiraan hadda sida dabcan cilmibaarayaasha ay sheegayaan tiifa ah ay kusoo sheegtay kuna ogaatay saafey ay samaysay in dadka markaas aada u tiro badan yihiin dadka ka aamusay dadka markaas aad doonaya inay ka qayb qaataan ama sidoo kale oolaha ka qaataan undecided ayaa ugu badan taasoo sheegayso in wax badan ay xalin doonto wax badan ay markaasi ay kusoo bixi karaan ama sidoo kale ay go-aan ka gaari karaan in shakhsiyaadkaada ama u noqoto secret ama u noqoto mid ayaga markaas u qarsoon ay ku kala dooran karaan raila odinga ama ay ku kala dooran ama ay ku dooranayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin waxaa u badan sida warbixinta markaas iminka la sheegaya in ay tahay mid dadka ay u badan yihiin go-aan ay ka gaareen markii la weydiiyo yaa dooranaysa maxaana ku dooranaysa cidlib waxay ka aamusan tahay kuleedahay ha la gaaro ha la gaaro taasi ayaa markaas iminkan u muuqataa in go-aankeeda ay ka gaari doonto ama go-aan ayaga markaas ay ka gaari doonaan dhegeystayaal waxaa xalay markaasi la qabtay doodaha markaasi gabarnimada ee countiga nairobi taasoo aada markaasi loo xiiseynaya sidoo kale baraha bulshada aada u qabsatay warbaahinada sidoo kale su-aalo aada uga weydinayeen dhegeystayaal waxaa markaas iminka fooda isdareen ninka markaas igaade iyo sidoo kale sakaaja sanadka senatarka hadda markaasi xilka haye halkan waxaa markaasi fe dabcan eedaamaha dabcan intii su-aalaha ku jireen su-aalaha kala duwan la weydiinayay waxyaalaha markaas la doonaya in nairobi laga qabto laga bedelo hadday tahay tanka dhanka caafimaadka hadday tahay dhanka biyaha hadday tahay dhanka wadooyinka nadaafadda iyo weliba qashimada markaas meel waliba gabajka yaala dhegeysta ama waxaa loo yaala qashinada qashinka in ay meel waliba laga qaado waxyaalahaasi fara badan ayaa laga weydiinaya iyo weliba sidii beautification ama si magaalada la qurxiyo in magaalada la nidaamiyo waxyaalahaasoo dhan iyo wax laga weydiinaya sida wargeyska saakaalka uu qorayo laakiin taasi way ka bedeshay isla markiiba egaade wuxuu markaas deerada saaray waxbarasho la-aanta dabcan waxbarashada markaasi ninka ee loolanka adag kaga dhexeeya sakaja uu leeyahay dabcan waxaan la istaagan yahay stageka ama halka dooda ay ka socoto la fulanahay nin markaas waxbarashadiisa heer sare aan ka gaarin dabcan taasi oo uu ula jeedo dabcan muddooyinkii u dambeysay ee saqbaqabsi xoogan dhanka jaamacadaha ama dhanka waxbarashadiisa jaamacadda ee qayle ka taagneyd johnson sakaja oo asaga xilka markaas gafarnimada u taagan dhegeystayaal waxaana uu asaga sheegay inuu kasoo aqs wadanka uganda ee jaamacadda loo la yiraahdo team markii markii u dambeysay guddiga doorashooyinka xududaha i b c dabcan axaddi ay ahayd markii uu ku dhawaaqday inuu loolankaas uu ka qeybgeli karo sidoo kale u tartami karo xilka gafarnimada ee countiga nairobi haddana waxay markaasi food isdarayaan ninka lagu magacaabo igaade oo asaga markaasi horaan ku-xogeen uu ahaa ama sidoo kale markii dambena iskaga casilay iskaga tegey ama ka tegey waa countiga nairobi ninka lagu yanaaqa mike mbuvi sonko xilka markaas ee golaha wakiilada m c yada iyo sanadka ay ka qaadeen dhegeystayaal kadib tukarfil xoog ay sheegayeen in uu ka sameeyey countiga nairobi dhegeystayaal wargeyska saaka arrimahaas uu qoraya halka mike mbuvi sonko waa govanihii hore isagana ee nairobi xilka laga qaaday isagana iminkan maxkamadda sare usii socdo kadib markii liiska aysan lagu soo dirin ama guddiga doorashooyinka liiska aysan kusoo dirin kadib sheegay in ay ka hor istaagan yihiin oo sheegaya in marar badan maxkamadda kusii socdo iyadoo laakiin maxkamadda raacfaanka uu iminkan uu ku jiro oo doonayo in ay arrintan tilaabo ay ka qaadaan mise waxay ka qabtaan ku aadan guddiga doorashooyinka xududaha i e b c laakiin taasi waxaa hadan iminkan uu leeyahay waxaan usii aadi doonaa maxkamadda ugu sare dalka supreme court dhegeystayaal sida wargeyska halkan saaka warbixin uu ka qorayo dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysin dhammaantiin wargeyska halkan wuxuu saaka qoraya wargeyska daily nation toddoba ilmaa toddoba iyo waa labaatan iyo toddoba maalmood ayaa markaas usoo hartay dowladda markaas madaxweyne uhuru kenyatta halkan ayaa saaka sawirkiisana soo qoray the war in government dowladda markaas dagaalka ku jirto ama dabcan waxaa loola jeedaa qaabkeeda iyo weliba siyaasadeeda ay markan iminkan u kala xalanayaan ama dabcan waa qeybta markaas iminkan ay ukala uga hilinayaan dhinacyada kala duwan qeybta markaas madaxtooyada halkan waxaa leeyahay qaab fara badan ama several government official waa qaab markaas dowladda kuwa ka shaqeeya ee qaybta markaas madaxtooyada ama state agencies ayaa iminkan su-aala iyo shaqooyin fara badan u yaalaan qeybta markaas madaxtinimada qeybta labaad iminkan madaxweynaha uu ka bixi lahaa iyo weliba qaabka iskudabriska hanaanka arrimahaas ayaa iminkan dabcan qeybtu yaala laakiin waxaa jiraan arrimo fara badan oo iminkan uu la fajacsan yahay madaxweynaha oo afka la haysta sida sawirka ay kusoo qaateen wargeyska the daily nation haddaba maxay tahay qorshaha iyo weliba nidaamka iminkan u dirsan oo markaas xilka uu ku wareejin doono isagoo markaas doonayo in nidaamka qaabka qaabka nidaamka waa qaabka nidaamka dastuuriyan ee u degsan in uu markaas hago ama uu ku dhaqmo dhegeystayaal inkastoo laakiin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa isaga uu aada u taageero una saboodgareeyo mise uu saboodgareynayo sanadkan doorashada labada kun labiyo labaatanka raila omolo odinga laakiin ka waran haddii uu markaas ninka ay aadka loolanka adaga iskaga dhexeeyaan william ruto sidoo kale madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo kasoo horjeesa saaxiibkiisii hore sida hadda la sheegayo saaxiibkiisii hore ayay ku tilmaamaan waxaa loola jeedaa william ruto hadduu kusoo baxo sidee noqon doontaa nidaamka bal arrimahaasi wargeyska saaka waxyaalo fara badan ka qoreen waa ka akhrisan karta daily nation iyo sidoo kale the standard bal iminka dhegeystayaasha qeybaha dambe fursad u siiya balse kusoo bariisteen kusoo kaakicin dhammaantood eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan erori soban meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan soo dhawaada soo dhawaada dhegeystayaal bal qeybta u hore dhegeystaha markaas iminkan iyo halku wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow walaalan ku salaamaya halka ku sugan tahay nuur waay tanarifa nuur tanarifa soo dhowow alxamdulilah wala waan fiicannahay aabari waan iska wanaagsannahay haye daiyo ma iskale haddaan ka warhayna dabi waa iska degan yahay alxamdulilah waxaan dhegeysanayaa wargeyska aadna akrinaysa dee waxaba waa la gungaari doonaa uun siyaasadan socoto uun ninba maartay reen doona waan sugaynaa uun nabad ku dhacdo allaha naga dhigan leenahay subax wanaagsan saaxib aada wad madsanta subax lamid ah xigaha kale qadka telefoonka qadku ka baxay aan sii bal intii warkii sideeda subaxnimo la gaarin dhegeystayaal ee mawlid maxamed shuure qadka telefoonka xigaha soo dhow walaalan ku salaamayo subax wanaagsan qadku ku raagay waan ka baxayaa xigaha kalaan siinayaa isagana doonaya balsaaka deegaanka tuulada qaryadu ku sugan yahay siday lagu waabarisay walaal soo dhowow waa ku salaamaya subax wanaagsan asalaamu calaykum yusuf وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا حنا ودعوك سلام يا
inaka rajana gale in badan baa adigna salaanta kaa gudoomi شكرا
hadda hadda waa okay intaan dhinacan ognay gaaras waa هيا beri meeshaan kuwaa berisanay صح waa dhulo hadda wax jira moogin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi aladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuuru مهم.
wargeyskana infostrak iyo waxay aad noo tiriso dhan waan dhegaysanayni صح
inkastoo labadii maalmood had maaragtay ciidda laga soo baxay iyo shalay isniintiina wargeys aan helin عادي عاد
marka war- waxaan taabaasha ay sheegayaan oo leey uhuru maxamed yar ruto waxaa uga horeeya rayla ana waxaan arkayna waxbaba ka jirin هيا
marka ku- waana waana- waxaa lagu kala bixi doonaa maaragtay bal boxka lagu kala bixi doonaa insha allah صح waan ku salaamaya biidni illahi tacaala شكرا aad baad umahadsan tahay xigaa kalan siinayaa een inkastoo arkay hal qad kale inuu shaqeynayo dhegeystayaasha laakiin qadkaas ayna wadaagayna dhammaanteen soo dhow walaal soo wanaagsan halo saar fm waa ka xumahay een qadka kalan siinayaa star fm soo dhow walaal magacaaga
Hello, salaam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Waxaan kuulana.
سؤال من ذا سودو Masha Allah, rabbi waa kaan jeer. Masha Allah, Allah yaa maad iskana wada ayaan ku guursana. Ah, qaylo magna alhamdulillah, Ilaahay baa mahad iskale.
أي
Walaal alhamdulillah, dhageystayaasha adiga waxaan leeyahay soo xanaaqsanaa.
aad baad umahadsantaha shukran walaal xigaa kale qadkaan siinayaa inkastoo meelo qaar iminkan deegaanada qaar aan maqlaynin laakiin soo dhow walaale halo star f m soo dhow
السلام عليكم Wa- يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بابا علي دغالي baaba cali dhagaxley ka waran saaka
الحمد لله الى ما دي سف عن بل وبرس دغالي ما شاء الله انت كبر خبنا ولا نوت قبا الحمد لله واحد واتا كما جيران aha
وينك بيا ولا صدعن aye الحمد لله عيد عيد بل جرا سكولدي واي خيرين دكسي القران كسيدو كله الحمد لله ما شاء الله سلام استاكم كل من aad iyo aad السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته baaba cali wuu mahadsan yahay ee xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa isagana suwax wanaagsan leeyahay soo dhow suwax wanaagsan walaale qadku ka baxay waan ka xumahay aan siiyo inkastoo hal qad uu shaqeynaya qadka telefoonka xigaa soo dhow walaal suwax wanaagsan salaamu calaykum Wa- yuusuf bakad وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa ku salaam cumar khiyaar jogo magaala mandheera waay ومن خيار صاحب وكسلام يا هيا alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan u aberisanay ilaahay Aad- nabadgelyo baana siin aad iyo aad.
aad aynu u dagan yahay مهم.
waxbarashadana saaka waxaa waaye waa la furee waa xoogoona socodkeeda waa yari waa loo dareere ganacsiga wax walbana waa kala socdaan idaacadda maqalkeedana ok waaye صح marka yuusuf bakad adiga iyo saaxiibyaalkaas kulli waa insalaamaya waxaan leeyahay subax wanaagsan oo wacan aad aad baad umahadsantahay cumar akhyaar mandheera xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana gabagabadiina soo gaarnay laba qofaan kalesina kadibna soo xiraya soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga
Hello, salaam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Yusuf waxaan ku leeyahay sax waxaan wanaagsan.
subax lamida walaale Magacayga Imraan mantaasi nimcaan waa ma fahanti.
soo dhow haye
waa dhaway walaalkay saaka aan ku tagaan ku socodka gaadiidka kaleenta waxbarashada si weliba ilaahay u tiragale oo kula socdaan haye maqalka idaacadana caadi waaye waxaan ku leeyahay sax wanaagsan walaalkay quraan kusoo dhawo mar labaad ingirisa taxad shukran aad baad umahadsantahay gabadhaasi dhankaasi nimcaan iga soo wacday ay ku mahadsantahay eh, xigaha kale qadka telefoonka kadibna warkii ayaan usii dhaadhici doonaa haddii ay bahraale ka dhaqdo soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga salaamu calaykum yuusuf وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته saaxiib waa cabdi magaalada mandheera gaar ahaan suuqa xola هيا سوري ولا سلوية منديرة ساكا
inta aan ka warhayo walaalkay alxamdulilah aad iyo aad baa loo wanaagsan yahay dariska ilama goobaha waxbarashada saas waa loo dareeray ganacsi si wanaagsan buu u socdaa inta aan ka warhayo walaalow hadda waa alxamdulilah alxamdulilah اها
jawiga xaggaaga yusufow iga war reerka ka war الحمد لله أد بان لورن يا صاحب وما سنها شكرا كما سنت أنا كنا في عنا هاي أد بان رونا هاي حياة غلاقة كتلفونك سينا يا سودو ولا لك سلامة يا مقعقة
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
saaxib sar waa saciid cabdullahi wajeer سيدا وجرك ورا ساكا
alxamdulilah walaal nabadan kusoo kacna hadhi dhaqan jiraankaan kusoo wanahay اها
intaasaan ka warqan wajeer adhan xaafadaan ku beri maasha allah dhibka ma jiro waxaa fiiriya wadarga ay kala socdaan أدي أد
goobaha waxbarashada dib loo furo dhanka maadiga أها isku socodka gaadiid amni ganacsiga waxaa fiiriya wadarga ay kala socdaan dhanka
هيا wajaar diwaanana ugu socota أها ololaha doorashada markaan waa untaa walaynta dhammaan dhegeystayaalkii adiga waxaan idin leeyahay wax wanaagsan aad baad mahadsantahay saaxiib saaxiib shukran aan ku leenahay Een, qadka kale aan siinayaa kadibna warkii waaba la gaaraye waxba ma soo harinba soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga alo star f m soo dhow qadku ka baxay dhegeystaasi ayaa u dambeeyey qadka telefoonka dhegeysa اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m cusub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan si toos ah arrimaha gargaarka biniaadanimadii qaxootiyada iminka si toos ah ama halkan aa ka dhegeystaan talaado weliba taariikhda saaka wuxuu ku beeganta labiyi tobanka bisha waa bisha julaay dhegeystayaal sanada labada kun labiy labaatanka waa maalin talaadaasa horaan baan kugu sheegay barnaamijka yuusuf bakar ayaa daadihin doona arrimaha gargaarka biniaadanimadii qaxootiyada ilaa inta laga gaaray tobanka barqanimo haddaweyba haraali ka noqdo dhegeystayaal barnaamijka waxaan dhegeystayaal kusoo aan dabcan ka soo qaadan doonaa masakar soo kale xigan doonaa sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n f ocha hay-adda qaxootiyada adduunka u n h c r hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda fe- baaraha faw hay-adda caafimaadka w h o iyo hay-adaha kale maxaliga ah sida web relief iyo sidoo kale hay-adda n waa dabcan dan norwegian Nori- waa norwegian dhegeystayaal refugee taasoo waxyaal fara badan aan kala socon doono ama sidoo kale xogagta faraha badan ay soo dhigaan barartooda ama qeybaha kala duwan ee halkan aan ay dabcan ay soo dhigaan bartooda ee dhegeystayaasha la wadaana ku wendinaya arrimaha gargaarka ee biniaadinimada laakiin intaan qodobada faahfaahintiisa kada aan sii gudagelin dhegeysalaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyada wanaagsan ee aad- aad- ee aadka ugu farxa macaamiisheeda macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonada casriga ee 4G oo aad ku iibsan karto labaatan shilin maalin weliba safaricom waxay hadda waxay doonaysaa in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka iyo sida waxbarashada wax la midka ah waxaa haddaba dhegeysta aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union rebro oo waxaad markaas ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan ee weli waxaa ka- waa dabcan ay ka faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaalan kuwa mulika mwizi telefoonka kenyaanka u yaqaanaan kambambe ama tooshalaha soomaalida dhaahdo waana macaamiisha telefoonka yahay 2g 3g 4g adeegan waxaa markaas la dhahaa lipa mudhogo mudhogo micnaheeda tahay tartiib tartiib iskaga bix adeegan adigoo buuqi jahwareer fara badan aysan isgalanaynin tusaale dhegeysta markaad haysato telefoonka casriga oo aad internet u isticmaali karto waxaad markaas kaga faa'iidaysan karta waxyaabo badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub google-ka ayaa waxaa sidoo kale ka baaran kartaa oo sidoo kale ka baari kartaa waxaa adigoo eh, dabcan waxa aad aad doonaysaba telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqayso oo aad u isticmaalto tilmaamaha qaraarada google-ka sabir ayaa sidoo kale ku qaadan karta waxa la midka ah waxaad la dabcan aan aragnay baa nin saaxiibkeen ah oo sidoo kale een, magaalada eh, kaga shaqayso takisiila ka ah isagoo markaasi ugu kala gooshay xaafadaha nairobi macaamiisha waxay markaasi ku kala nool yihiin xaafadaha kala duwan marka wuxuu ii sheegay inuusan markaasi ku rafaadin xaafadaha iyadoo nairobi oo cariri iyo zaxmad fara badan ay ka jirto iyo sidoo kale cariri wadooyinka iyo wadooyinka tiro badan oo leedahay he muxuu markaasi adeegsaday wuxuu markaas isticmaalay qaraarada googoleka uu markaas ku tago habka ama habka ee halka uu d- d- dabcan qofka macaamilkiisa uu doonaya inuu tago shaqadiisana sidaas ayay markaas ugu socotaa dhegeysta adiga waxaad kaga faa'iidaysan karta oo soo iibsan karta labaatan shan oo keliya telefoon casri oo new rio waa new waa new neon roybro oo safaricom ay kugu talagashay sh- sh- oo dabcan eh, nashqadeeda waxaana ka mid ah sida markaasi gabdhaha inay ka baran karaan karinta cunada noocyada kala duwan oo markaasi cuno ku farxad gelin karto adiga iyo qoyskaada iyo reerkaada ilaan xaajigaada cuno macaan ayuu kaaga baahan yahay in haddii cuno macaan haddaad u karisatana haddii adigana sidoo kale mhm waad dareemi kartaa sidoo kale cun- eh, isqurxinta cilaanka harqaanka waxaasoo dhan ayaa sidoo kale gabdhaha ka baran karaan ayagoo lacag iyo qarashaad tusan kaga bixin meel kale youtube-ka ayaa waxaasoo dhan kuu sahlay kuuna fudaynaya waxaa intaaba kuusii dheer inaa haatan dugsiyada la xiray oo caruurta eh, ka- dabcan la furay waqtiyada markaas layliga cashirada ee du- dugsiga loogu soo mise dug- dugsiga madaariista iskuulada looga soo dhiibo in wax markaas kaga baran karaan kaga muraajaceysan karaan inta iskuulada inta guriga joogaan meesha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka casriga ah newneo raybro iyo in kale fursada lipa munogo munogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii aad u isticmaalayso telefoonka casriga mad faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursada lipa munogo munogo sida markaas inaad u fiiriso ama sidoo kale qaraac iminka five star four four hash waa xidig shan afar afar afar gees kadib xololipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaamada kugu dhowe safaricom markaad lacagta hesho waxaana waana inaad markaas sida ugu dhaqsiha badan aad ku aada halkaasi kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaas kugu siinaysaa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso haddii aad markaasi fursad u haysanin inaad hesho waxaad micnaheeda tahay inaad markaas haysato telefoon casri waana diiradda laga saarayaa dadka markaas haysanin telefoonka casriga ah. maantaba telefoonka soo qabso oo la jahanqaad dunidana casriyooday oo markaasaas cilal furuurta haqanin farta haqaninin waxaasoo dhan dabcan booga ah isku yeelin oo waxaan ku leenahay dhowlcadeyntaada ilkaada quruxdooda ha la arko meel fog soo qabso telefoonka oo casriga ah ee shirkadda isgaarsiinta safaricom kadibna ku laafiyo laafyadaada tus si aad u ogaato maanta haldaba qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys kadibna lipa mudhoogo mudhoogo xula dhegeystayaal aad ayay umahadsantihiin dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka biniaadanimada ee qaxootiyada dhegeystayaal oo si- ee talaado weliba halkan si toos aad uga dhegeystaan oo la socotaan idaacadda star f m codka gobolka qeybara yuusuf bakda ayaa daadiyaha dhegeystayaal adigana aad ku baadsantahay sida qurux badan oo dhegeysanaysa oo la socoto star f m iminkana soo qabta hay-adda markaas web relief waxay markaas halkan ka qorayaan sidoo kale saaka faahin faahfaahin fara badan ka bixinayaan bish- isla bishan ee gudaheeda warbixin ay soo saartay ee taar- dabcan shanta bishan ay ahayd iyadoo markaas laga doonaya in ay saa- saacaduhu dabcan ololaha ama sidoo kale ay doonayaan in campaign xoogan ay so- ay- ay wadaan oo ku aadan stop somalis famine leeyahay georgi macluusha soomaaliya ah, dabcan cid waliba oo campaignkan ololahan markaas laga doonayo in kaalin- kaalinteeda doorkeeda ay ka qaadato ayay bilowday hay-adda qadar charity ee la- markaas laga samatay bixinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa markaasi wafdi ee ka socda hay-adda qadar waa qad- waa gadar charity ay ka mid ahaayeen mudane sacuud almadiin oo ah markaas agaasimaha waaxda warfaafinta iyo weliba mudane khaalid abdullah alyafayd oo ah markaas agaasimaha waaxda gargaarka ayaa soomaaliya ka bilaabay booqasho uu ugu markaas ugu kurgalayo saameynta abaarta ka jirta soomaaliya isagoo si dhow markaas ugu gul- dabcan ugu kurgalayo xaaladaha biniaadinimada ee dadka ay aad ku saameeyeen ee abaarka gurmadkii loo fidiyey dadkaasi isagoo sidoo kale kormeeray mashaariicda markaasi hay-adda qadar ama gadar charity relief oo ka wado halkaasi ama magaalada ama wadanka soomaaliya barnaamijka maalinta maalintii ugu horeysay ayaa waxaa markaasi ka mid ahaa booqashada ay ku tegeen xeryo ay ku jireen dad markaasi barakacyaal ah oo markaasi ku yara duulaadka caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo weliba isbitaalka hooyada iyo weliba dhallaanka ee banaadir oo ay markaasi ku jiraan caruur ay abaaruhu ay aad ku saameeyeen oo ay soo wajahday ca- cudurro markaasi nafaqa daraaca qaybinta had- dambiisha dabcan cuntada ama sidoo kale waxaa loogu yeeraca waa distrib- waa distribution of food basket dabcan cunno markaasi loo qeybinayo dadka wafdigan ayaa deeqo raashin ah markaas u qeybiyey qoysaskii ay abaaruhu sida adka ama sida aadka u saameeyeen ay ku kala nool yihiin xeryaha dureel kulmis iyo sidoo kale almaqbar ee dambiisha ah ayaa waxaa markaasi ka mid ahaa cunooyinka loogu qaybinaya asaasiga ah oo qoysaska ay ku filan muddo li- bil ah waxaana tirada markaasi ka faa'iidaysanayeen ay gaarayaan shan boqol iyo afar iyo toban qoys saddex kun siddeetan iyo afar ka- ayaa ka faa'iidays- ee dabcan ka faa'iidaystay aan noqdeen oo qoysas oo aad u tiro badan dhegeysta sida charity waa gadar charity ay halkaasi du- iminkan duulaan ay ku wado sidoo kalena ay hal bandhig ama hal eh, eh, hal waa dabcan cudub dhexaad ama bandhig ay markaasi ugu dhag- eh, kaga dhigtay hadalka ah dhegeystayaal jooji baahida iyo macluusha markaasi soomaaliya ka taagan Eh, sidoo kale aadam sheekh xasan oo ah mas-uul ka tirsan xerada markaasi duryeel ayaa sheegay in xerada duryeel oo ay hoy u tahay ilaa iyo shan kun oo qoys oo kasoo barakacay gobolada shabeellada hoose baay bakool gedo iyo shabeellada dhexe kuwaas oo la hi- la ildaran xaalado nololeed iyo weliba mid caafimaad oo aad u adag maalinba maalinba ka- waxaa kasii dambeeya gaar ahaana maalmahan oo ay cimiladu markaasi aad usii kulu- dabcan u kulushahay maalintii habeenkii aad qabow u jiro sidoo kale waxaa markaasi xusid mudan in inta badan dadka deegaanka ay ku nool yihiin guryo ka samaysan la- dabcan laamo geedo oo iyo weliba eh, haraadiga ah, maryaha xirxiran ama lagu xirxirayo maryaha Eh, taasoo keentay inay sidoo kale ay zaxmadda iyo culeysyada faraha badan ay iska ka- ay iska kaafin karin taasi keentay in ay iminkan u doonayaan in nolol kale cusub ay u furaan sidoo kale cabdinuur mursal oo ah agaasimaha hay-adda qadar charity ama qadar charity ee soomaaliya ayaa yiri soomaaliya waxaa ka jira xaalad biniaadinimo oo aada halis u ah taasoo ay ugu wacan tahay xilli roobeedka ama roobaadka oo muddo saddex sano ah dib u dhac ku yimid taasina waxay keentay in kala badh dadka soomaaliyeed ay ka baxaan qiyaastii toddoba dhibc hal milyan oo qof ay halis ugu jirtay macluul kuwaasoo intooda badan ay ka barakaceen magaalooyinkii iyo weliba tuulooyinkii waxaa la dejiyey xeryo ee ku yaala gudaha magaalooyinka waaweyn kadib safaro dib badan dhib badan oo ay qaatay muddo bil ka badan oo ay la ku socdeen lug si ay u helaan cunno iyo weliba eh, eh, cunno ay gaajada markaasi ay kaga baxaan ama sidoo kale calooshooda ay wax un ogolaan intaa waxaa sii dheer waxaa sidoo kale eh, sh- eh, sharaxaya faragelinta gadar ee sidoo kale iminkan ay doonayso in wax badan ay kaga qabato xaaladaha f- eh, ka taagan eh, doono nolosha wadanka soomaaliya ee hay-adda markaas loogu magacdara gadar charity ay bilowday bilowgii dhibaatooyinkii biniaadanimada ee meelaha ay dhibaatadu saameysay ee dhammaan dowlad goboleedyada soomaaliya iyadoo inta ka badan ama in ka badan waa kun waa boqol labaatan iyo saddex kun toddoba boqol soddon iyo sideed qof ay ka faa'iidaysteen ololayaasha gargaarka ee qaybta cunnada iyo weliba nafaqeynta intii u dhexeysay novembar labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo sanadka labada kun labaiyo labaatanka may sheekooyinka naxdinta leh oo markaad maqasho aad la fajicayso la yaabayso ayaa lasoo bandhigay sida dhibaatada abaartu ay saameyn weyn ay markaasi ku yeelatay gaar ahaana caruurta abaartu aadka aad u daran waxaana si ay sababtay dhimashada caruur iyo weliba dhaawacyo boqolaal kun oo nafaqadarro ah waxaana ka mid ahaa xaaladaha biniaadinimada ay ka faa'iidaystay rashiin gargaar ah oo ay ugu deeqday hay-adda gadar charity marwo suldaano suldaano xuseen ibraahim hooyo lix iyo labaatan jir ah oo ayaa ka timid tuulada Lam- lamwi oo markaas afartan iyo shan kilomitir u jirta caasimadda muqdisho marwo suldaana waxay markaas lahayd shan caruur oo oo laba ka mid ah ay jidka markaas uga dhinteen nafaqa darro markii ay xeryada tayib eh, soo eh, gaadheen waxaana dhintay laba kale oo caruur ah oo ay dhashay waxaana hadda u hadhay hal ilmo oo yar iyadoo markaas ay jirto xaalad nafsi ah oo ay markaas dareemayeen iyadoo iyo weliba ninkeeda haddan waxay markaasi eh, u mahadcelinaysaa deeq bixiyaasha qadar ama gadar oo ay ku te- ku taageertay dembiil cunno ah oo markaasi ku filan in muddo ah isticmaali karto ilaa iyo hal bil iyo iyada iyo qoyskeeda in muddo bil ah waxaana markaasi sheegtay in weli murugada iyo dhibaatada ay markaas iminka maankeeda iyo maskaxdeeda kasii bixi la'day afar cunuga ay dhashay shan ka mid ah hal ayaa u haray afar ayaa ka geryatooy laba wada ay uga- dabcan wadada ay uga soo tegtay ee lagu soo aasay halka inta kale markay xeryaha ay imaadeen ay ka geeriyoodeen ama labada ay ka dhinteen kale halna hadda waa uu joogaa oo waxay markaasi leedahay dhibaatada iyo culeysyada waa mid markaas laga sheekeyn doono oo markaasi iminkan ay leedahay dhibaatadan iyo xaaladahan culus waa mid markaasi dhibaato haddii aan waxba laga qabanin dhib- dad badan oo jiraan ay sida markaas warbixinta suldaana laga helayo ay sheegayaan in dad aad u tiro badan aan la ogeen ay jiraan oo waddooyinka markaas ay ku dhinteen oo bahalaha ay cuneen sidaa ay ku sheegayso ruqya ama suldaana cafwan waxaa hadda laleeyahay rabcan rugta caafimaadka ee gadar charity ayaa markaas gacanta ku haysa xarun caafimaad oo wareega ama wareegta waxa mobile loo yaqaan oo markaas loogu talagalay dadka ay abaaruhu aadka u saameeyeen iyadoo bixinaysa adeegyada caafimaad oo lacag la-aan ah iyadoo maalin maalin waliba ay qa- dabcan qaabilaan bukaano ka badan laba boqol oo qof oo aad u badan caruur ah ama aad ugu badan caruur ah haween iyo weliba dad waayeel ah maxamed Ca- dabcan caalimi xasan oo afartan iyo sagaal jir ah kuna nool tuulada D- D- dimay oo markaasi ka tirsan deegaan- waa dabcan deegaanka taqa waa tataqa ee sab- waa tataqa siblali ee gobolka shabeellada hoose ayaa yidhi waxaan haystaa sagaal caruur ah oo ay la ildiran yihiin nafaqadarro iyo weliba du- duumada waxaa da- wax daawo ah ma hay- maan ansin- maan haysanin ayuu leeyahay allah mahadi leh oo markaas dhibaatada iyo marxaladan culeyskan- culeysyada naga laga dulqaaday xaaladdu way soo roona- way soo roon- way soo roonaanaysaa kadib markii aan booqaday xarunta hay-adda caaf- ee samafalka kadar ee xerada aad ayaan markaas uga mahad celinayaa iyagoo ay markaas deeqbixiyaasha sharafta leh ee markaas kaalin ama doorkooda ay- een- ay ka qaateen in markaa waqti nagu bixiyaan waa siduu maxamed caalim xuseen ama xasan uu ku sheegayo aabbahaasi marka loo eego qiyaasaha dabcan qiyaasaha ay soo saartay save the children waxaa la sheegayaa in saddex boqol siddeetan iyo lix kun afar boqol oo caruur oo soomaaliyeed ah ayaa la ildaran nafaqa xumo ba-an halka qiyaastii hal dhibic shan milyan oo caruur ah soomaaliyeed ay da-dooda ka yar tahay shan sano ay wajahayaan nafaqa darro ba-an ee dhammaadka sanadkan sida warbixinta ay u- de- ay ku sheegtay save the children waana dhibaatada iyo weliba marxaladda weleysadan faraha badan ee iminkan ay doonayso in qadar waxay ka qabtaan kana kaashadaan waxaa iminkan duulaanka ee markaasi doonaysa kun- waa dabcan waxaa loo- waxaa loo ye- waxaa loogu yeero a continuation ama cont- waa continuation of campaign stop somali famine ayay sidoo kale uga magac dareen in la joojiyo Ha- dabcan duulaanka iyo weliba sa- dabcan socdaashu ololaha ee ah dabcan in aysan la joojinin oo sidoo kale la wado jooji macluusha soomaaliya ee ha- bilowga ee hay-adda gadar charity ee lagu- ee sama- ay ku sab- ay ku samata bixinayso dadka dhibaatuhu abaaruhu ee aad ku saameeyeen waxay markaasi sh- dabcan agaasimayaasha iyo weliba dadka ay imikan ay su- doonayaan in wax- waaxda gargaarka ah ay soomaaliya ay ka bilowda booqashada inay sidoo kale u doonayaan inay kaga gugaaraan dhibaatada iyo xaaladaha abaaruhu dadka ka jiraan iyo weliba dhimashada caafimaad darada waxbarasho la-aanta iyo sidoo kale hoy la-aanta dadka in markaasi loo indhaindheeyo loona fiiriyo guryo ay kusii jiri karaan oo noloshooda iyo caruurtooda ay kaga xaroodaan qawowyada daran ee habeenkii dhaca iyo sidoo kale kulalada maalintii dhaca waxaa la sheegayaa in hadda waqtigan sida hadda gadar charity ay ku sheegayso cunada markay bixiso waxay sheegayaan in ay so- dabcan indhaha aysan qaban karin nolosha iyo weliba baaba ah dadka aad ku tiro badan caruurta ugu sii daran dadka hooyada ama hooyooyinka iyo dadka waayeelada in markaasi baaba xoogan ay ka muuqato wejiyadooda haraad xoogan ay ka muuqato sidoo kalena isha aysan qaban karin dad qaar oo waayeelo ah kuwaasoo markaasi ku adag inaysan heli karin biyo iyo sidoo kale biyo nadiif ah biyo ma- biyo wal- biyo weliba ma ahan weliba biyo nadiif ah inaysan heli karin taasi keentay in ay ku dadaalayso sidii markaasi booqashadan ay wax badan uga ogaan lahaayeen kadibna warbixin xoogan ay kasoo saaraan muddooyinka soo socdo barnaamijka maalinlaha ah ayay markaasi sheegeen waxaa ka mid ah booqashada ay ku tegeen xeriyooyinka ku jira dadka barakacyaasha ah ee markaasi duleedka caasimada mu- soomaaliya ee muqdisho iyo weliba isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir waxay markaasi sheegeen in waxyaalo kala duwan ay ku kala arkeen kuwaasoo sheegay in murugo fara badan ay kasoo qaadeen waxay sheegayaan in dhibaatada iyo culeysada ay markaasi tahay cid weliba inay imikan dhexda u xirato sidii wax ugu qaban lahayd dhegeystayaal waxay sheegeen in qiyaas- qiyaastii dad aad u tiro badan ay doonayaan in wax badan ay qabtaan sida ay ku sheegeen meesha ay booqdeen waxaana ay sheegeen in xerada duriyeel ama d- dabcan waa sida ay u qoran tahay halkan qaybta qoraalka ee duryeel oo hay markaasi u tahay ilaa iyo shan kun oo qoys oo kasoo barakacay gobolada shabeellada hoose baa iyo bakood gedo iyo sidoo kale shabeellada dhexe waxaana sheegayan in waxyaalaha markaas la ildaran dhibaatada noolcelyasidan inay tahay mid markaasi aad u adag oo haddana usii daar caafimaad xumi ee halkaasi ka taagan maalinba waxaa markaasi la arkaya dad aad u soo cabanaya dad aad u soo oonayo dad markaasi kusoo hayaamaya goobaha markaas cunada laga bixiyo xitaa aysan aboodi karin in lugahooda ay ku tagaan habka meesha meesha raash- waa qaybta markaasi raashinka laga qaato waxaana qaarkood ay markaas aysan taagnaan karin waa sida halkan warbixinta ku qoran tahay waxay dulba ee, dul- ee, markaasi barida la- ee, la- ah, kula ordayaan dhulka waxaa dabcan ay ula jeedaan inay durbo qofka uu fariisanayo ah, qaab qoraaleedka halkan loo qoraye waxaa leeyahay qofka durbo ma taagnaan karo isla markiiba daqiiqada kadib wuxuu fariisanayaa ama uu isku daya inuu fariisto dhulka ama meel eh, uu markaasi raadsado oo eh, dabcan qoraxda uu ka firisto amase ka horgalo dabcan wuxuu qof kale sheegayaa in socod fara badan ama tilaabo xoogan uusan qaadi karin waxaa la arkayaa dad yaroo si aad ah u luudayo waxaa markaasi keenayaa in laciif ay dadkay noqdeen keentana socdaaladii faraha badnaa meelo fara kala duwan ay ka kala imaadeen sida ay markaasi sheegay muqdisho ee nagu imaada socod ee socod ay ku kala imaadeen meelaha cafan dhegeystayaale meelaha markaas soclada- socdaalada markaasi kala duwan ay uga imaadeen waxaa ka mid ah sida shabeellada hoose waxaa ku imaadeen magaalada muqdisho halka baay kuwa socdaale ay uga imaadeen ku imaadeen muqdisho bakool socdaale ay uga imaadeen muqdisho gedo ayay markaasi ka imaadeen oo xuduudda dalka kenya ay la- aadka ugu dhow waxaana ka- ay kasoo socdeen masaafo dheer ee aad u- ugu soo socdeen iyadoo sidoo kale aysan soo raaceen qaarkood ge- baabuurka dadka ama ga- baabuurka dadka qaado laakiin qaarkood ayaa aad u soo lugeeyey ayagoo markaasi xeyn yar ama xoolo yar wato laakiin xeynsi ayaa markaasi inta waddada soo socdeen taasi qaarkood ayaa sheegaya in wax yar keliya ay halkaasi kala soo ee dabcan ay kula soo hoydeen mise ay la imaadeen muqdisho waxa ay sheegeen shabeellada dhexe sidoo kale in qaarkood ay kasoo lugeeyeen taasi keentay in markaasi qofkii macaankii jirkii ku jiray iyo sidoo kale nafaqadii ay qaarkood ay ka lumeen taasi keentay in markaasi murugo fara badan qofku uu m- maskaxda ama niyada ay ka gashay qalbi jab xoogan ay qof waliba laga dareemi karo laga dhexli karo dhegeystayaal waa sida qaramada midoobey ay qoreysay arrimahaas ayaan dhegeystayaal isla gorfeyn doonaa sidoo kale sii fiirin doonaa hadduu ee bahraale ka noqdo qeybaha kale barnaamijyada kale ee markaasi qaramada midoobey ay kala qorayaan kaga hadlayaan arrimaha soomaaliya iyo xaaladda soomaaliya sidoo kale Yus- unisem unisom waxay markaasi ka qortay daryeelka iyo weliba xaaladaha imikan laga doonayo in soomaaliya wax looga qabto dhegeystayaal warkii ayaa maqli doontaan hadduu ee bahraale ka noqdo maxamed khaliif ee yuusuf bakad ayaa markaasi barnaamijka daadihinaya dhegeystayaal sidoo kale la socodsiinaya nii farsameynaya adigana waa ku mahadsantaha la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari warkii sagaalka subaxnimo ayaan dhegeysan doonaa kadibna haddee inuu suurto- ee suurtagasho waxaa markaasi aadi doonaa dhankaasi wararka caalamka iyo xalaha markaasi kala duwan iminkan aadka looga hadalhayo iyagana dhibaatada keliya kuma soobno ah, kuma koobno kuma kuna kumana saabsano dhibaatadan iyo xaaladahan wadanka soomaaliya oo keliya ah balse waxaa jira wadamo aad u tiro badan sida suudaan oo iyadana markaas iminkan xaalad cakaran laga soo sheegayo oo la sheegayo in dhibaato xoogan ay ka jirto weliba macluul eh, halkaas laga soo tabinayo caruur fara badan ay ku dhacdo iyo weliba hooyoyin inay dhalaan arrintaasi ayaan sidoo kale sii eegi doonaa hadduu ee baharaali ka noqdo subakada barnaamijka daadihiya dhegeystayaal iminkan save the children tirada caruurta ku nool soomaaliya ee lagu daaweynayo nooca markaas ugu khatarta badan ee nafaqa xumada ayaa kor u kacday saddex boq- waa dabcan qiyaastii saddex boqol een, isku celcelis ahaan waa sida saddex boqol boqolkiiba lixda bilood ee ugu horreysay sanadka labada kun labaiyo labaatanka iyadoo abaartii ugu dareed ee sanado badan ay soo martay ayaa sii xoojisay dalka sida ay markaas sheegtay hay-adda save the children bishii juun dhakhaatiirta xarunta caafimaad ee markaasi lagu xanaaneeyo caruurta oo ay ku taalla baydhabo koonfurta galbeed ee soomaaliya ayaa maam- dabcan maamushay save the children waxay markaasi daaweeyeen eh, rikoor ama sidoo kale ay soo dhoweeyeen ama ay rikoor kor u dhaafaya afar boqol toddobaatan iyo kow caruur oo ah ay haysato nafaqo xumo ba-an iyo weliba dhibaatooyin kale oo caafimaad afar jeer in ka badan eh, bukaanada bishii janaayo ayaa markaasi la daaweeyey ama sidoo kale halkaasi dib loogu noqday si wax loo bal indhaindhayn iyo xaaladeed markaasi looga soo fiiriyo ama si loo soo indhaindhay sida si save the children ay sheegto dhakhaatiirtu waxay markaasi sheegeen in indhahoodu ay ku arkeen sida cimilada isku bedesho oo ay isku hurinayso ama u hurinayso masiibo gaajo oo daran doctor farxiyo maxamuud cabdiraxmaan ayaa in ka badan laba sano ku daaweysay ah, dabcan ku daaweynaysa caruur ay hayso nafaqo darro xarunta xasilinta ee save the children ee magaalada baydhabo waxayna hadda si joogto ah uma- uga shaqaysaa saacadaha dheeraadka ah si ay markaas ula tacaasho korarka bukaanada waxaan wajahaynaa caqabado caqabado badan oo cusub marka loo eego ee dabcan markii la eego xigta a- a- laga- markii la xigta laba ilaa iyo saddex bilood ka hor ma haysano sariiro ku filan ama sariiro nagu filan ma haysano ma jiro qolal ku filan shaqaaluhuna waxay markaasi ka shaqeeyaan saacaduhu dheeraadka ah ayay tiri doctor farxiya maxamuud cabdiraxmaan waxay markaasi nagula xiri- dabcan qadka nagula xiriireysay oo wax aan kaga weydiinaynay bal xaaladda baydhabo iyo weliba dhibaatada caruurta haysato afar xili oo roobood oo xariir ah ayaa markaasi ka fish- ku fa- ah, ku fashilmay geeska af- ka fashilmay ama ku fashilmay geeska afrika iyadoo la markaasi la saadaalinayay in xili roobaadka shanaad uu u liito daba- dabayaaqada sanadkan iyadoo markaasi dhibaatada ay aad usii dheer tahay qiimaha cunnada sare usii kacday dagaalka ukrain iyo weliba hoos u dhaca dhaqaalaha cudurka safarka covid sagaal iyo toban ugu yaraan sideed iyo toban dhibic shan milyan oo qof oo ku nool soomaaliya etoobiya iyo kenya ayaa markaasi saameysay abaartu taasoo bilaabatay oktoobar labada kun iyo labaatankii iyadoo aan markaasi la ogeyn halka ay ku dhammaan doonto abaarta ba-aan ee soomaaliya waxay hadda markaasi qarka u saaran tahay macluul taasoo sare usii qaadayso cabsida laga qabo inay soo laabato macruushii koob iyo- waa labada kun koob iyo tobankii labada waa labada kun iyo tobankii labada kun koob iyo tobankii oo ay u dhinteen ilaa iyo lix ila- waa laba boqol lix- waa laba boqol iyo lixdan kun oo qof kuwaasoo kala bar ay ahaayeen caruur iyo da-dooda ka- ka yartahay shan sano qaybtii ugu horreysay ee sanadka labada kun iyo labaatanka doctor farxiya maxamuud cabdiraxmaan ee kooxdeeda ayaa kun afar boqol soddon iyo shan caruur ah ku daaweeyeen nafaqadara ama ka daaweeyeen nafaqadara oo aada u daran taasoo shan- boqolkiiba shan iyo labaatan ka badan bukaanadii labada kun koob iyo labaatankii oo dhan baahida la qabo ee daaweynta nafaqa xumada ah ayaa badatay iyadoo abaaruhu ay aada usii wa- dabcan usii socdaan in in ay markaasi ka baabi'iyaan dhul badan oo da- dalka soomaaliya ayaa hadda waxaa waxaa sidoo kale cirirka isku sii shararaysaa tirada caruurta ay dhimanayso nafaqa ama u dhimanayso nafaqa xumada xarunta xasilinta ayaa markaasi diiwaangelisay sideed iyo toban dhimasho bishii juun in ka badan ilaa ilaa dabca isku dabca tirada markaasi laga soo bilaabo maajo iyo weliba tirada ugu sarreysa meel kasta oo kale eh, laba- laba laba iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ku dhowaad sagaashan boqolkiiba caruurta ayaa nafaqa darro ugu dhimatay xarunta lix bilo eh, dabcan xarunta ee markaasi lagu keediyay lixdii bilood ee ugu horeysay ee labada kun ee laba waa labada kun laba iyo labaatankii sanadkan marka la eego isla muddadaasi sanadkii hore ee labada kun iyo koob iyo labaatankii inay sanadkan kaga badan tahay soomaaliya ayaa wajahaysa mid ka mid ah xaaladaha deg dega ah ee ugu daran ee markaasi ka jirta xaaladii ugu xumeyd ee gaajada adduunka qarniga iyadoo markaasi loo baahan yahay in si deg deg ah wax markaasi looga qabto si loo hortago looga hortago in mar kale ay dhacdo musiibadii labada kun koob iyo tobankii ee si kastaba haba ahaatee keliya ah boqolkiiba soddon codsiga qaramada midoobay ee qara- ee markaasi ay iminkan soo baxday la sheegay in hal dhibic shan milyan si loo si loogula dagaalamo dhibaatada soomaaliya ayaa la bixiyey ama qaramada midoobay ay bixisay ama sidoo kale deeqaha wadamada kale laga soo kala arooriyey ayay ku sheegtay inay gaarayso hal dhibic shan bilyan oo lacagta dollarka maraykanka madaxa save the children ee soomaaliya maxamuud maxamuud waa maxamuud maxamed xasan ayaa yidhi waxaan ku noolnahay adduun aan markaas ognahay sida looga hortago gaajada ba-an haddana boqolaal kun oo qof ah ayaa weli markaas u dhimanaya cunto la-aan maanta ogolaanshuhu gaajada adduunka waa doorasho siyaasadeed ayuu leeyahay malaayiin caruur ah oo ku nool soomaaliya iyo weliba geeska afrika wakhtiga waa uu sii dhammaanayaa horey ayaa markaas u aragnay dhibaato ay abaartu ku hayso caruurta ma sugi karno inaan markaas wax ka qabanno meelaha ugu daran ay abaaruhu ay saameeyeen ee soomaaliya xarumaha caafimaadka waxa ay arkee waxay arkayaan afar jeer in ka badan caruurta ay hayso nafaqo xumo ba-an oo weliba dhimanaya hortooda ku dhimanaya marka la eego lix bilood ee ka hor iyo weliba heerka dhimashadu waa mid markaasi sii kordhayso taasi ayaa markaasi mar waliba indhehayga qa- qabanaya dhibaatadana marwalba iisii horaysa calooshayda waa sida uu ku sheegayo madaxa safety children ee soomaaliya maxamuud maxamed xasan ayaa arrinkaasi ka- dabcan yidhi faragelinta hore ee caalamiga ahayd ee dab- ayay ahayd intii lagu jiray abaar ba-an labada kun toddoba iyo tobankii ayaa b- dabcan ay baajiyeen lacag masiibadii labada kun koob iyo tobankii soo noqnoqday hay-adda samafalka ayaa markaasi ka digaysa in haddii markaas aan la helin dhaqaale deg deg ah oo hadda markaas loo baahan yahay in tallaabo waarta oo wax markaas looga qabanayo isbeddelka cimilada iyo weliba saameyntooda abaarta sanadka ee soomaaliya waxaa noqon kartaa mid markaas aad ugu daran macluusha toban sano eh, ka hor Macluu- dabcan ma- macluuntii ee ugu ugu dambeysay ama macluumaadkii ugu dambeysay ee si rasmiga ah loogu dhawaaqo caal- ca- caalamka ayaa ahayd deegaanada ka tirsan koonfurta sudan ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ugu yaraan hal dhibic shan milyan oo caruur ah oo shan sano ka yar ayaa markaas nafaqadarro ba-an ku haysaa soomaaliya oo dhan iyadoo ka in ka badan saddex boqol siddeetan iyo shan kun oo caruur ah ay halis ugu jiraan inay dhintaan ama u dhintaan daryeel degde- ama daryeel xumi deg deg ah weliba tan khaasatan nafaqadarrada markii ugu horreysay ee ay shaq dabcan shaq ee sh- dabcan waa markii ugu horreysay ay leedahay shaqada ka bilaabay halkan waxay jiray waxaan jiray xaalad aad waxaa jirtay xaalad aad u yar oo nafaqa xumo ba-an hadda maalin maalinba waxaa ma- waxaa halkan xarunta imaan jireen imaadaan caruur a- hayso nafaqa xumo aad u daran waxayna qabaan dhibaatooyin iyo weliba cudurro ka badan kuwii hore doctor farxiye maxamuud ayaa hadalkaasi si- si- ayaa sii wadata ku tiri in caruurtan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo iyo gargaar taakuleen oo ku saabsan in bulshada qeybaheeda ay isqaamaan caruurta nafaqo xumada hayso waxaa aad markaas ugu nugul yihiin ca- dabcan caabuqyada iyo weliba cudurrada kale sida jadeecada oforeen iyo sidoo kale daacuun taas oo khatar gelinaysa caafimaadkooda caasho oo soddon iyo saddex jir ah waxay markaasi sanadkan jadeecada ku weyday laba caruur oo ay dhashay inta badan xoolaheediina waxay markaasi ku dhinteen abaarta waxa ay sharaxday in markaasi qoyskeeda ay ka- ee markaasi ay ka quusteen sidoo kale go- ay go-aansadeen inay u guraan xero markaasi barakaca ku taala baydhabo iyagoo ra- ee marka ka raja qaba inay helaan gargaar nafo nafaqo oo markaasi lagu badbaadinayo caruurta waxay iyadoo markaasi toddobaadkeeda caru- toddobadeeda caruur ee laba maalmood ee xidhiidh ah ay markaas ugu lugaysay si ay markaas u gaadhaan xerada markaasi baydhabo iyagoo ka soo tegay gurigooda ee iyo weliba beer markaas barwaaqo ay horaan markaas u qabeen laakiin abaarta iyo weliba dhibaatadaas halkaasi ka taagan ayaa usii wa- usi- usii saamix weysay inay kusii noolaato abaarta aad bay markaasi noogu saameysay ama noo saameysay gaar ahaanna caruurtu ay la ildaran yihiin xa- dabcan xanuunada jadeecada oo kale waan waanu daaqi jirnay waanu wa- dabcan waanu beeran jirnay laakiin xoolaheennu way dhinteen dalagyadiina way naga markaas dhammaadeen caruurtiina way bukeen oo anagana waanu bu- dabcan buknaa dhammaanteenna waan markaas la ildarannahay gaajo iyo weliba dhibaato waa sida markaas hooyadaasi ay ku tiri ee qoraalkaasi ee dabcan ee sida laga soo xigtay ee warbixinta waa sida caasho hadalkan ee laga soo qaaday caasho waxay sidoo kale iminka tilmaamaysa sheegaysaa in ay eh, dhibaatadan iyo xaaladan eh, doonayso in si deg deg ah inuu allah uga soo samati bixiyo hooyo caasho waxaa iyadoo inta badan soomaaliya ay soo food saartay abaaro ba-an barakac iyo weliba fakri ayaa noqday kuwii markaasi ugu baahi badnaa guud ahaan dalka soomaaliya boqolaal kun oo qof oo sida markaasi caasho ayaa lagu- lagu qasbay in markaasi ay ka cararaan guryahooda iyagoo raadinaya cunto biyo nadiif ah iyo weliba daryeel caafimaad si kastaba haba ahaatee gaajada ayaa weli ka jirta xeryaha barakaca xalay iyo weliba habeen hore waxba maba cunin ma- waxbana ma markaasi ma haysanno xaaladayna way sidaasi ayay tiri cali waa siduu cali markaas sheegayo shan iyo toban sano jir oo isaga iyo weliba qoyskiisa bishii juun ay gaareen xero markaasi barakac ee ku taalla baydhabo suuqa ayaa markaasi ka tugsanaa xoogaa galey ah ama xoogaa markaasi lacag ah markaan ga- helana guriga ayaa markaasi kula laabanaa anagoo markaasi cunto ku iibsano oo markaasi si caloosheenna aysan u marnaanin oonan ugu seexanin beeraheennu way qalaleen oo gaajo dabcan way qalaleen oo iminka waxba kama imaanayo waa halkaasna kaga soo tegnay oo gaajo ayaa markaasna soo kaxaysay dhibaatada ugu weyn ayna haysato waa gaajo waa siduu cali wiilkaas yar ku leeyahay seebta children ayaa markaasi ka shaqaynaysa sidii ay u caawin lahayd bulshooyinka ay dhibaatadu aad ku saamaysay soomaaliya sidii ay markaas ula tacaalaan saa- ula ula tacaali lahaayeen saameynta bini'aadanimada ee deg dega ah ee u ba- u baahan soomaaliya ee abaaruhu hay-addu gargaarka ayaa bixinaysaa ayaa sidoo kale bixinaysay sahay iyo bi- eh, dabcan biyo deg deg ah oo ay ka mid tahay dadka inay markaasi noloshooda ku kabaan waa kuwo markaas nadiif ah daaweynta caruurta ay hayso nafaqadarada iyadoo markaas la siinayo daawooyinka iyo sidoo kale nafaqada cunnada lagu talagalay in caruurta lagu lagu kaalmeeyo dadka waayeelada kaalmeynta nidaamka waxbarashada iyo inay siinayso caruurta oo u si- is- u- aysan u seeg- si aysan u seegin waxbarasho la-aan muhiimadda ay abaartu soo barakiciyeen ayay cid weliba imika dareemaysaa waxay maalmaha dabcan maamulaan goobo caafimaad iyo weliba bixin lacagta cadaanka ay si ay taageero nololeed markaasi ugu siiyaan dadka aadka ugu nugul oo la dhibaataysan nolosha aadka ee khatarta ugu jirin karto ama sidoo kale khatar gelin karta nafsadooda sida markaas warbixintan qaramada midoobey laga soctay weliba qeybteeda save the children waxayna ku tilmaamaysaa kuna sheegaysaa in arrintan ay tahay mid markaas looga baahan yahay gurmud deg deg ah loona qabto ama waxa looga qabto sidoo kalena xal loo helo si arrimahan dhibaatada mar kale aysan usoo noqonin waxay sidoo kale saadaashan usoo qaadanayaan sidoo kale loogu saadaalinayaa in haddii xaaladahan waxba aan laga qaban sidoo kalena cirka aansan roobab u ka di'in ama sidoo kale la helin burwaaqo oo si deg deg ah oo kaalmeen oo dhammaan meel weliba in ay noqon doonto sidii lagu noqon doono labada kun iyo koob iyo tobankii labada kun iyo tobankii dhibaatadii macluushii ka dhacday waddanka soomaaliya ee u dhinteen ilaa iyo laba boqol iyo lixdan kun oo dad ah oo markaas u badnaa caruur sida warbixinta qaramada midoobey save the children ay ku sheegayso dhegeystayaal waa tahay intaanan caalamka dhegeystayaal qeybihiisa kala gela ama kala aanan gudagelin aan soo qabto Ee, waddanka soomaaliya aan weli markaas ku guda jirna i r c ayadana dabcan halkan warbixin kale aan ku arkaya ay soo qortay iyadoo abaartii ugu xumeyd ay to- dabcan tobanaan sano ay hal dabcan ha- een, haligtay ama sidoo kale dhibaato ku keentay bariga africa iyo weliba dhibaatada ka jirta ukraine ayaa sa- ee, dabcan saamaysay ee, shidaalka iyo weliba qiimaha cuntada ee caalamka i r c waxay aragtay kor u kac markaas aada u weyn oo markaas ku aadan nafaqo xumida ba-an ee la- la- la- la- la sixi- la xis- la siixi- waa dabcan nafaqad xumida ba-an ee markaasi la sheegayo een xarumaha irc ay soomaaliya kormeer ku dhan ku samaysay iyadoo hal rug markaasi caafimaad ay diiwaangelisay laba boqol lixdan iyo shan boqolkiiba dhegaystayaal kor u kac dadka markaasi saxiixiyey bishii abriil ilaa iyo weliba bishii may ay bilihii aynu soo dhaafnay warbixintan ayaa markaasi isku soo aroorisay xaashi cabdi oo ah mar- mar- maareeyaha supply change i r c soomaaliya ayaa yidhi waxaa markaasi nagu kalifay inaan markaas dib u eegisku weyn ku sameyno howlwadeenada sababo la xidhiidha korarka qiimaha weliba shidaalka dhowrkii bilood ee u dambeeyey markii aan markaasi heli wa- ga- a- aanan helin agabkii caafimaad oo markaasi ku filan xarumaha caafimaadka waa in markaasi aan ka hortegnaa tirada sida kor- sii kordhaysay bukaanada oo u baahan gargaar tani waxay markaasi si isdabajoog ah ay u dhacaysaa iyadoo ay gargaarka nafaqa ba- ba- oo ah nafaqa badbaadinta loo wiciyo in lagu caawiyo ukraine taasi hooseydaysa hoos u dhac aad u weyn oo ay markaasi ka mid yahay gargaarka aan bixin karno haddii aan markaasi helin dhaqaale la- deg deg ah oo caalami ah Eh, dabcan shaqla- waa shaki la-aan macluul ba-an ayaa markaasi kusoo fool leh soomaaliya iyo weliba guud ahaan gobolka laba boqol iyo konton kun oo qof oo kala bar ay caruur ay hay- ay- ay yihiin ma ahaayeen ayaa markaasi ku dhintay macluushii labada kun iyo koob iyo tobankii tirada waa- oo timid kadib mar saddex xili oo markaasi isku xigta oo aan markaasi helin rabab ku filan iyo weliba qorshaha wax ka qabashada bini'aadanimada ka yar boqolkiiba konton la maalgeliyey qorshaha wax markaasi ka qabashada bini'aadanimada ee labada kun iyo laba iyo labaatanka sanadkan ee su- sugnaanta cuntada soomaaliya ayaa hadda markaasi la maalgeliyey boqolkiiba labaatan oo keliya maadaama aan gel- aan gelayno xili markaasi sharaada oo xidhiidh ah iyadoo oo aan markaasi la helin robab ku filan taas oo ay uga sii dar ay ugu sii dartay cadaadiska caali- ci- dabcan cimilada ay sii kordhayso i r c waxay markaas ugu baaqaysa hogaamiyaasha caalamiga ah weliba deeqbixiyaasha inay markaas si deg deg ah oo- oo oo deeq ah- oo deg deg ah oo dhaqaale ah ugu bixiyaan abaaraha abaaraha ka jira bariga africa iyo weliba in la baajiyo macluusha soo food leh oo markaasi looga hortago degni- dabcan ka hortegitaan markaasi feejignaan xoogan u baahan i r c waxay markaasi ka howlgashaa meelaha ugu muhiimsan ee walaaca laga qabo oo ay ka mid yihiin muqdisho puntland koonfurta galbeed iyo weliba bartamaha soomaaliya waxayna si weyn markaas u dardargelinaysaa ba- dabcan barnaamijyadeedana eh, si aan markaas ugu taageerin qoysaska haysata daryeelka caafimaad caruurta nafaqadxumada ka haysato lacag cadaan ah oo ay markaas shuruud la-aan ah oo markaas lagu caawinayo dadka si deg deg ah u helaan taageera waa taageerada ay u baahan yihiin da- dayactirka ceelasha ee rigaaga ah iyo weliba ilaha biyaha iyo weliba sidoo kale adeegyada caafimaadka guryaha waa guuraguuraha waa caafimaadka guuraguura ee waxaa loo yaqaana mob- mobile uh, mobile clinic si ay markaas u gaaraan meelaha ay dhibaatada markaasi ka jirto hay-adda i r c waxay soomaaliya ka bilowday sanadkii labada kun ku- waa laba- waa- waxaa hay-adda i r c waxay soomaaliya ka bilowday sanadkii kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii wixii markaasi ka dambeeyey colaadii soomaaliya iyo weliba etoobiya sanadihii lasoo daa- dhaafay howlgalladu waxay markaasi la kulmeen eh, xakadyo dhowr ah oo ay markaas ugu wac- ugu wac- ugu weyneed amni darre iyo weliba kacdoon shacab laakiin si joogto ah ayay markaas uga shaqeynayeen ilaa iyo labadii kun iyo toddobadii sida warbixinta qaramada midoobay oo qaybta markaasi i r c ay marka warbixin kale ay ku soo saartay kagana digayso in ay dhibaatadan ay sii jirayso haddii aan waxba markaasi looga qabanin soomaaliyana noqon doonto weji kale hor leh inay haddana la geli doonto oo la mid ah sida labadii kun iyo tobankii labadii kun koob iyo tobankii dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan iminkan aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom ee mar weliba waxay markaas macaamiisheeda u haysaa adeegyada wanaagsan ee aada ugu farxaan dadka macaamiisha macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga ee foji oo aad markaas ku iibsan karta labaatan shan maalin weliba safaricom waxay markaas iminkan doonayaan in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaad hadda dhegeysta aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union ray oo aad markaas ku iibsan karta labaatan shan maalin weliba fursadan waxaa keli wax kaga faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika music telefoonka kenyaanka u yaqaaneenka bambe tooshadhaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha ee telefoonku yahay two g three g adeegan dhegeystayaal adeegan waxaa markaas la dhaha lipa mudhogo mudhogo oo micnada tahay tartiib tartiib iska gabi xadiga buuqi jah wareer fara badan aan qabin Eh, tusaale dhegeysta markaad haysato telefoon casri ah oo aad internetka u isticmaali karto waxaad waxaad kaga faaideysanaysaa waxaad kaga faaideysan karta waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato xirfad cusub Eh, google-ka ayaad waxaa kaga baran kartaa wax- waa kaga baari kartaa wax fara badan oo aad adiga doonayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaali karto tilmaamaha qariirada google-ka sawirka oo markaas aad ku qaadato waxaa la mid ah waxaa la kulmay nin saaxiibkeena ah oo markaas ka shaqeysa ama ku shaqeysa taxi isagoo markaas u kala gooshay xaafadaha nairobi macaamiisha waxay markaas ku kala nool yihiin xaafado kala duwan marka wuxuu u sheegay in uu markaas ku- eh, ku raf- ku rafaadi jiray xaafadaha iyadoo nairobi uu xariiri wadooyinka ay xari- dabcan ay xariirin wadooyinka iyo weliba wadooyinka tiro badan ay ka leedahay ama ay leedahay nairobi hee muxuu sameeyey haddaba muxuu adeegsaday wuxuu isticmaalay qaraarada google-ka oo markaas uu kaga tago ama uu ku tago habka ama meel weliba uu asaga doonaya mase macaamiishiisa ay rabaan shaqadiisana sidaasi ayay markaas ugu soconaysa ugu fududaatay dhegeysta adigaba waad kaga faa'iidaysan kartaa oo soo iibsa telefoonka shilin labaatan shilin oo keliya waa telefoon union ray oo sam- eh, dabcan ee safaricom waxaana markaas ka mid ah sida markaas gabdhaha inay ka baran karaan cunada noocyada kala duwan oo markaas ku farxad gelin karo ku cajib gelin karo sidoo kalena raali- raaliyad kaa dhigi karta dhegeyste ilaan xaajigaada cuno macaan iyo caruurtaada cuno macaan ay kaaga baahan yihiin fartaada hala cuno fartaada hala qanin weliga ma maqashay Eh, xaajigaada maanta waxaan ku leeyahay dabcan meel kale yuusan kaa eegin kaa fiirinin adigoo markaas gacantaada un- u jilcin karto oo gacantaada u- u u wanaajin karto waxaasoo dhan waxaa markaas kuu fudinaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom qaybta telefoonka cusub ee union ray bro telefoonkaasi soo qabso oo maantaba kala jahanqaad wax waliba halkaasi kaga bar qaybta markaasi youtube-ka waxaaba intaasi kuusii dheer in haatan dugsiyada waqtiga markaas ay furan yihiin mise ay xiran yihiin in caruurta markaas ay kaga faa'iidsan karaan waqtiyada cashirada waqtiyada markaas layliga waqtiyada loo soo dhiibo cashirada duga- dugsiga madaariista iyo sidoo kale iskuulada macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka union ray bro iyo in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tani haddii aad u isticmaalayso telefoonka casriga marka aad ka faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursada lipa mudhogo mudhogo sid markaas aad u fiiriso qarac star five four four hash ama xidig kadib lipa eh, waxaa qaracaysaa star five four four hash afar gees star five four four hash waa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadib maxuulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad markaas adaysaa dukaanka kugu dhowe safaricom markaad lacag hesho waana inaad markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad kaga faa'iidayso dhegeysa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumarisa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxaa fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso labaatanka aad heshinin yaysan xisaabta kaa wareerin haddii markaas adeega aad doonayso mise adeega waqtiga lacagta yar kaa soo hara labaatankaasi maalintaasi safaricom meel u dhig ama sidoo kale usii dir si deynta ay kaaga baxdo haddii maalintaasi aad samayn karin bishii isku day haddii bishii aad samayn karin isbuuci isku day si um adiga telefoonkaasi aad u qaadato sidoo kale oo laafyahaada iyo quruxdaada markaasi looda loo wada dareemo haddii markaa telefoon casri ah telefoon u dambeeyay aad wadin dhegta aysan ku saarneen quruxdaada weli ma soo baxayso laakiin markii quruxdaada waxaa arkaysaa dabcan qof waliba oo laga yaabaa inaad xanaaqsan tahay inaa xanaaqsan lagu kala wareere laakiin markaa telefoonka dhegta saarato mise laafyadada la arko ayaa markaas ilkaada quruxda badan dhoolla cadeyntooda la arkaya fanaxdooda si aad maantaba ku dabcan dhibaatadaasi jahwareerkaasi iyo kurbadaasi waxaasoo dhan aad uga baxdo telefoonka soo qabsa ee shirkadda isgaarsiinta safaricom waana ta- markaad tegto halkaas waxaa dhee- waxaa leedahay oo keliya niyo waxaan u baahanaa telefoonka new new ray bro telefoonkaasi maan heli karaa haa meeqaa laga rabaa shan boqol oo horumaraysa iga qabo horta culeyskeeda Een, maxaa kale laga baahay telefoonka waa kale nambarka iga qoro maxaa kale laga baahay labaatan shin horumaraysa waa kan iga qabo waxaasoo dhan waa sagaal bilood gudaheeda iyaba kaaga dhammaanaysaa sagaal bilood kadibna telefoonka adaa si toos ah u leh cid marka ciddaan doontaa siin kartaa ciddaa doontaa u tuuri kartaa sidaa doontaa yeeli kartaa waxaad doontaa ku isticmaali kartaa telefoonka adigaa leh marka haddaba adigaa leh laakiin waxaan ku leenahay waa in markaas aad noqotaa had- dabcan dadka kalena iskaga sheegin hadhihin telefoonka safaricom ama taa oo kuwii labaatanka shin la bixinaya maalin waliba hadhihin Mm-mm. telefoonkaada adigaa leh waa telefoonkii ugu dambeeyey casriga aa wadatay waa telefoonka meelo kale lagaa keenay waa telefoonka adaa soo iibsatay marka adi afaarahaas iyo howlahaas aa gelin qari waxaa keliya markaas doonaysa in la- hadda lagaa doonaya keliya inaad qaraacdo horta ma lagu ogol yahay star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees qaraac star ama five 44 hash star 544 hash kadibna lipa mudhogo mudhogo ayaad xulanaysaa dhegeysta weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi-bari ayaa dhegeysanaysaa qeybaha dambe ayaan barnaamijka ku guda jirnaa dhegeystayaal bal iminkana wadamada kale ayaan iminkan sii gudagelaynaa bal waxyaalaha iminkan soo kordhayo oo sidoo kale iminkan laisla dhexmarayo wadamada markaas dhibaatada iyo weleysada faraha badan ee ka taagan ee qaramada midoo aada iminkan oga hadlayso waa damco waa wadame wadamo fara badan ee waxaa jiraan dhegeystayaal iminkan daily report ayaa soo baxayaan oo dabcan looga hadlaya bal aan fiirino wadamada afghanistan soomaaliya ayaa haddan fiirinaynaa dhegeystayaal oo kadibna waxaan aadi doonaa waddankaasi ukraine kadibna waxaan sii aadi doonaa waddanka ee suudan kadib horta marka hore soomaaliya aan ku horumarna mar kale abaarta awgeed sideed goobood oo dalka ayaa halis markaas ugu jirta macluul marka la gaaro bisha sebtembar waa sanadkan dhegeystayaale in ka badan laba boqol oo kun oo qof ayaa markaasi la kulmna la kulmaan xerar waa dabcan hirar masiibo ah oo markaas cunayari markii ugu horreysay tan iyo labadii kun toddoba iyo tobankii waxayna markaas uba- u badan tahay in ay sugnaanta cunnada aysan sano soo hagaagin ilaa iyo bartamihii sanadkan ee soo socdo ee sanadka soo socdo in ka badan toddoba milyan oo qof ayaa markaas durbaah ay saameysay abaarta ba-an iyadoo bishii may ay ahayd ku dhowaad lix milyan oo qof ah in ka badan siddeed boqol oo kun ayaa ku ayaa markaasi ka tagtay guryahooda iyagoo markaasi raadinaya cunno iyo biyo iyo baad ugu yaraan laba boqol oo caruur ah ayaa markaas ugu dhintay nafaqo darro yurub cudurro ee tan iyo bishii janaayo waxaana eh, laga qiya- lagu qiyaasay ilaa iyo hal dhibic shan milyan oo caruur ah oo ay da-dooda ka yartahay shan sano ay soo food saartay nafaqo xumo ba-an dabayaaqadii bishii hore wadada wada- dabcan waa howlwadeenada waxay markaasi bilaabeen qorshaha ka hortegidda abaaraha iyo weliba ka hortegidda macluusha si loo bixiyo gargaar nafaqa lagu badbaadinayo loogana hortegayo macluusha qorshuhu wuxuu markaasi ku baaqayaa ama qorshayaashu waxay ku baaqayaan inuu ku dhowaad hal milyan oo si looga hal milyan oo lacagta doolarka maraykanka in markaasi loo soo gurmado ilaa iyo si wax loogu qabto looguna gargaaro dad gaaraya lix dhibic afar milyan oo qof oo dabca dhammaadka sanadkan labada kun laba iyo labaatanka dhanka kale qorshaha wax- eh, waxqabadka bini'aadnimada ee soomaaliya ayaa ku baaqaya in hal dhibic afar lix bilyan oo lacag ah lagu caawiyo shan dhibic shan milyan oo qof oo ayaa keli ah saddex boqol waa boqolkiiba soddon ee markaasi la maalgeliyey maanta iyadoo markaasi ku dhowaad afar milyan oo qof ay heleen ay heleen gargaar tan iyo janaayo waana markaas waxay ugu badan waxay ugu ba- ugu baahan yihiin ilaa iyo dhaqaalo aada u badan si wax loogu qabto looguna badbaadiyo dhibaatada marxaladan adag ee culus ay ku jiraan dadka shacabka halkaas ku nool ee waddanka soomaaliya aada ayay markaasi qaramada midoobey soomaaliya safan- sanadkan oga hadlaysaa ama bilahan oga hadlaysaa kana hadlaysaa dhib- dhibaatada iyo xaaladaha culus markaa ka taagan waddanka afghanistan dhegeysan ugu yaraan toddoba iyo labaatan kun oo qof ayaa markaasi ku barakacay dagaal dhowaan ka dhacay degmada markaasi balkhab ee gobolkaas ee desar al bowl ee waqooyiga dalkaasi wada waa dabcan ho- waa wada howlayaashoodu waxay markaasi isku diyaarinayaan inay cunno iyo weliba sahay kale siiyaan in ka badan ilaa iyo toban kun oo qof oo balkaab ah Eh, qoysaska waxay markaas u qeexeen gobolada deriska ah ee waqooyiga ee gobolka B- eh, bamyan ee ku yaala buraleyda dhexe bamyan ko- ko- eh, dabcan kooxyaha- kooxahana goobta jooga waxay sheegayaan inay jiraan in ka badan lix kun oo qof oo gudaha ku barakacay anagana iyo weliba iyo howlwadanayaasha waxay dadka siin doonaan cunno daryeel caafimaad waxbarasho iyo weliba taageero nafsi nafsi ah Eh, waa dabcan ta- taageero nafs- la- lagu nafsigelinayo qofka ah ama sidoo kale lagu taageerayo si- sidoo kalena gargaar lacageed iyo weliba agab kale sidoo kale afghanistan maanta eh, dab- dabcan maanta da- da- daadad ayaa markaas laga soo sheegaya gobolada logdar khamsni baktia iyo weliba maydan wardaag wararkii ugu dahe horreeyey ayaa markaasi sheegaya in dad- daadadkii ugu dambeeyey ay ku dhinteen ilaa lix qof oo boqolaal gurina markaas ay ku burbureen Eh, sidoo kale waxay burburiyeen dhulbeereed annaga iyo weliba howlwadeenadeena waxaa markaasi ku sameyn doonaa qiimeyn gobolka logamarito sida markaasi qaramada midoobey warbixintan ayada ku soo saartay kagana sheegtay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ayaa dhegeysanaysaan iyo subakada ee barnaamijka daadiinaya iyadoona ku maadsanta la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waxaan diradda ku saarana dhegeystayaal arrimaha gargaarka iyo binaadinimada oo talaada weliba si toos halkan uga dhegeystaan ogana socotaan waxyaalihii markaas ugu dambeeyey khaasatan soomaaliya diradda ku saarna uu badi ahaan sidoo kale aan sii eegna wadamada markaas iyagana u baahan in markaas diradda lagu saaro looga hadlo ee gebi ahaanba Ee, dabcan daqiiqada eh, ilaa iyo shan iyo toban daqiiqa inoo soo hartay waxaala kalaan sii fiirin doonaa intaa markaasi ka gaara kadibna warkii ee tobankii ayaan wada wada dhegeysan doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeysta sanadkii labaad oo xiriir ah saalix axmed ayaa markaas lagu qasbay inuu markaas iibiyo xoolihiisa sababtoo ah qala- dabcan qallalan hadda eh, dabcan waa eh, hadda ka jira magaalada khasaala ee dalka sudan dabcan waxaa leeyahay waa qalalaan ka jirto ama sidoo kale halkaas abaar xoogan ka jirto dhowr sano ka hor kuma fikraynin in aan iibiyo xoolahayda sababtoo ah qoysaskayga waxay si buuxda markaas ugu tiirsan yihiin badbaadada ayuu yidhi sanadkii hore saalix waxaa markaas u iibiyey dhammaan eh, ade- eh, dabcan iidihiisii waa dabcan xoolihiisi oo dhan ah toban neef markii uu awoodi waayey inuu markaasi calafka suuqa ku iibsado dhegeystayaal wuxuu u sharaxay lacagta yar ee aan sameeyey sameeyey waxaan bilaabay oo ganacsiga alaabta guriga kadib markii roobkii da-ay waxaan soo iibsaday lix neef oo ari ah si aan markaas dib u dhis eh, ku bilaabo adeegyadii keliya waxaan eh, dib usoo laabtay eh, een, dabcan haddana waxaan dib usoo laabtay een, abaartii eh, sanadka- sanadkan waxaana isku arkay inaan mar kale iibiyo araggii xaaladda dhaqaale ee adag hadda jirto waxaa markaasi ka- ku- ka baaqaya- ka baqaya in aan markaas awoodin inaan iibsado xayawaan cusub sidii ama xoolo cusub sidii markaasi aan u sameeyo si- sidii sanadka hore aan sameeyo nasiib wanaag saalix waxa uu haysta wuxuu haysan karaa eh, dabcan labadiisa neef oo ari ah maadaama uu hadda calaf ku helayo eh, dabcan mashruuc oo ay markaasi maalgelisay sanduuqa eh, bini-aadinimada ee s- ee sudan ee H- waa s h f oo ay markaasi ka hirgelisay khasaal ah dala- dabcan da- dadaal xoogan ee hogaamineed ay sameeyeen hay-adda n g o-yada ee pr- ee de- waxaa loo yaqaan tan loo yaqaano practical action oo ka shaqeyso saaxiibada nabadda iyo weliba horumarka ururka weliba Dit- Dutch ayaa sidoo kale qayb ka ah mashruucaasi mashruuca waxaa markaas ujeedadiisu tahay in markaas la yareeyo saameynta xun ee markaas qallalaanta ama dry dry loo yaqaano ee so- ee socda ee ku ku wajahan wax soo saarka beeraha iyo weliba helitaanka xoolaha iyo biyaha iyo da- iyo dadka markaas ay saameeyeen waxay joojiyeen waxay joojin doonaan khasaaraha la sadaalinayo ee habnololeedka waxayna baajin doonaa colaadaha ka dhalan kara khayraadka iyo weliba barakaca xiga iyadoo la siinayo calafka xoolo dhaqata ah agabka beeraha iyo weliba beeraleyda taakulaynta naf- nafaqeynta iyo weliba helitaanka biyaha iyo weliba ca- ay cabaan dadka iyo xoolaha mashruucani waxaa qayb ka mid ah dhegeysta lacag ay bixisay qaramada hayda sanduuqa markaas h a f ee ku bixisay ilaa iyo lix iyo toban milyan oo lacagta dollarka maraykanka ay ku qoondinayaan daboolye eh, ay ku daboolayaan eh, sidoo kale kaga jawaab celinayaan qalaylka ee degan- deegaanada sida markaas aadka u saameysay ee sagaal gobol laba mil- oo labaatan milyan oo dollarka loogu qoondiyey sanduuqa waxqabadka deegaamada ee dhexe ayaa markaas kabaya jawaabta s h a f ee qo- ee markaas qalaylka ee dabadheeraaday luminta xoolaha keli ah ma aha inay fidhis- inay fadhiiso awoodda la qasbiyo dadka laakiin sidoo kale waxay si xun markaas u saameynaysaa ama u saameynaysaa nafaqada qoyska ee reer miyiga iyadoo yarays- iyadoo yaraynaysa ama ka saarta caanaha cuntada sababta ah xayawa- xayawaanku waxay markaasi joojiyaan soo saarista caanaha marka aysan dhalin taasoo ja- ka jawaabay- ka jawaabaysa cunnada iyo weliba biyo la-aanta caruurta yaryar ee aan markaasi lahayn ilo ee kale oo bu- protein ah ayaa ah kuwa markaas ugu badan ee saameynta xoogan ee nafaqaxumida halkaasi ka soo gaarto maamulaha mashruuca waxqabadka ee practical action nimraan xasan ayaa sharaxaya heerka uu gaarsiisan yahay qo- eh, dabcan qalaylka iyo weliba dalagyadu sanadihii ugu horreeyay beeraleyda ayaa beeray celcelis ahaan lix boqol oo kun hectar oo sanadkiiba boqolkiiba eh, boqolka kansal oo dhan si kas- sabaha suurtaga- suurtagalnimada ah ayaa beerey- beeraleyda sababaya in roobabkii eh, ka hooseeya kubii caadiga ahaa biyaha daadadku yar biyaha daadadka oo yar iyo weliba xaaladahu kanaalka waraabka oo aada u liito tusaalaha walaaca leh ayuu markaasi soo qaatay in webiga gaas oo markaasi u u diiwaan geliyey labadi kun iyo koob iyo labaatankii kala bar soc- eh, socodka biyaha ee sanadkii hore iyadoo oo afar jeer ka yar ta- eh, tacabka la beeray iyo weliba kala badh ay waa qadarkii biyaha ahaa gobolkan ayaa markaas buu aada u saameeyey dhibaatada saameyntan xun markaas ku leh nolosha dadka iyo weliba habnololeedka waa sida markaas uu ku sheegaya agaasimaha mashruuca ee practical action nimraan xasan dhegeystayaal waa hagaag dhegeys waa hagaag dhegeystayaal iminkan dhankaasi oo waddanka ukraine oo wax weliba iminkan qiil looga dhiganayo wax weliba sare u kaco wax weliba lasii fara badan imaadeen iminka qaraabada midoobey dhankaasi ay ku wada jeesteen maamulaha markaasi dhacada dhibaatada markaas ukraine ee ururka caafimaadka ee adduunka w h o waxay markaasi ka hadlayaan odessa ukraine oo ay markaasi sheegtay inay howlgalka w h o iyo weliba miglov iyo odessa uu ahaa mid markaasi la qiimeeyo oo baahida caafimaadka ee darye- d- diyaargarowga dhammaan khatarada iyo weliba ee, een, i- in markaas la dhiso xarunta w h o odessa waxay intaasi ku dartay in w h a si dhow markaas ula shaqeynayso wasaaradda caafimaadka ukraine maamulka caafimaadka gobolka iyo weliba maamulka magaalada si ay markaas loo hubiyo in shaqa ee, in shaqa in shaqadeeda ay horseed u tahay baahida heerka kasta oo markaas labada kor ee iyo hoosba loo diray ee, lo- markaas loo ee, loo loo- diiradda loo saari karo diiradduna waxay markaas ahayd baahida caafimaad ee dadka ee aadka u saameeyeen dadka caafimaadkooda jiid- jiidka hore ee, dhibaatada markaasi ka socda weerarada halkaasi ka socda iyo weliba maskaxyada waa dabcan ji- tan jirka iyo tan maskaxda markaasi kasoo gaaray ay waxyaalo xoogan kasoo gaartay wadankaasi ukraine iyo ama ay kasii xumeyn doonto du- eh, du- duulaanka ruushka iyo weliba cawaaqib iyo cawaaqibkiisa uu leeyahay tusaale ahaan dadkaasi waxaa ka mid ah dad aan markaas awoodin inay helaan o- o- ogaanshahu hore iyo weliba da- daaweynta eh, kansarka kuwaas oo hadda lahaa burooyin oo aada u horumarsan iyo weliba cudurro halis ah ama dadka aan awoodin inay markaas helaan daawooyinka diikarka ah oo hadda markaas wadnahooda gab- gabay ama uu ku dhacay stroga waxaa kaloo oo ay hay-adda qaraabada midoobey w h a sheegaysa inay saameysay dadka macaanka qaba oo aan helin wax daaweyn ah oo hadda xanuunkooda uu aada u daran yahay iyadoo sidoo kale ee dhallaanka dhicisoobay oo habeen fara badan carruurta ay soo rideen haweenka uurka leh dadka da-da ah kuwaas oo qaarka qaar badan oo markaasi ka mid ah laga tegay dabcan laga tegay oo aad markaasi aada u nugul yihiin dr nizan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dadka kale ee markaasi la kulmeen dhibaatooyin aada u daran oo ay markaasi ka mid yihiin qaraxyadii iyo weliba gantaaladii lagu qaraaco ama lagu qaraacay aragtidooda ee, hortooda dhegeysa iyadoo oo gubasho iyadoo gubasho iyo weliba waxyaalo ga- dabcan khasaare gaarsiin karo indhahooda ay qabteen taasoo keentay in dadka ay si joogto ah ama markaasi qeyb ahaan ay u indhabeeleen odessa waxay lahayd xarun markaasi cilmi nafsi ah oo caan markaasi ka ah dalka oo dhan iyo weliba khibradda markaasi xirfadaha halkaasi ka jira ayaa aada markaasi loogu baahan loogu baahnaa dadka ayaa sida siyaabo kala duwan markaas loogu naa dabcan loogu naafeeyey dhaw- dhaawaqa duqeynta iyo weliba rasaasta ayaa dhaawici ka- dabcan maqalka dhaawac ka gaarsiisay dad aada u tiro badan kuwaasoo in badan aan maqlin dhabaqyo rasaas iyo weliba sidoo kale aan weligooda arkinba oo wadanka ukraine ay laga hadlaye miinadu waxay markaas sababtay aad miino meel- mi- waa dabcan miinooyin aada u tiro badan oo meelo fara badan lagu kala tuuray ayaa sababtay inay markaas galaafato nolol aada u tiro badan waxay sababtay eh, lugaha eh, d- dabcan luga aada u- u tiro badan ayaa markaas jartay waa dad aada u tiro badane dabcan cabsida murugada iyo weliba ha- hu- hubnaan la-aanta ayaa saameyn xun ku yeelatay caafimaadka maskaxda wadankaasi ukraine dr nizan wuxuu markaas iftiimay in hab howladeedka hay-adda caafimaadka w h a uu saddex jibaarmay oo u diyaar- waa- howl- waa waa dabcan wada shaqeynta in ummad- wadamadii faraha badneed ay ku bixinaysay in iminkana usoo jeesteen wadanka een, waxaa usoo jeestay wadanka dhegeystayaal ee ukraine oo iminkana sii wada jibaarme loosii aada loo sii laba jibaara leeyahay oo dabcan darnanaanta jawaabaha iyo weliba ka- kaabashada een, ama kabashada oo markaasi dhammaan lagu sameeyey in isku mar meelo kala duwan oo dalkaasi si wada jir ah mas-uuliyiinteeda caafimaadda loo wada qaato w h o waxay markaas isku diyaarisay dhammaan khataradaha ma dabcan iyada caafimaadka iyo weliba odessa iyo makalowov runtii aad bay markaas u bateen nidaamkan daryeel caafimaad la-aanta waxaa hadda soo food saartayba eh, daldaloolo aad u tiro badan horeba loo arkin oo abuuray masiibo kale oo nooc kale ah dhanka caafimaadka in ka badan boqol iyo saddex waa boqol iyo saddex waa boqol iyo soddon injo-yada ah ayaa markaasi ka howlgala dhegeysanaya caafimaadaha ee caafimaadka wadankaasi ukraine dhammaantood horeba aansan loo arkin si buuxdana markaasi uga shaqeeya eh, gudaha oo sidoo kale dhacsada inkastoo laakiin weerarada iyo weliba een, waa weerarada iyo gantaalada iyo rasaasyada dhabaqyada meelo kala duwan laga kala maqlayo ee ruushka weli uu halkaasi duulaankiisu ka wada dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee maqlaysaan dhegeysanaysaan dhammaan dhegeystayaal idaacadda star f m dhegeystaan iminkan aan soo qabta mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom iman weliba waxay u haysaa macaamiisheeda inay si wanaagsan markaas uga faa'iideystaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga ee casri oo g f oo ah dabcan oo g ah oo ah twenty shilin oo maalin weliba iska bixin karto safaricom waxay doonaysaa inay macaamiisheeda kaga faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka waxaa hadda dhegeysta aad iibsan kartaa telefoon cusub oo new new ray oo ah markaas aad ku iibsan karta labaatan shilin maalin weliba karaa Eh, dabcan fursadahan ayay waxaa keliya markaasi kaga faa'iideysan karaan dhanka macaamiisha isticmaala mulika muiso telefoonka kenyaanka u yaqaana kabame ama toosharaha soomaalida dha- waana macaamiisha u yahay telefoonka two g three g adeegan waxaa markaas la- la- waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo oo micnaheed tahay in tartiib tartiib qof waliba iskaga bixin karo dhegeyso tusaale dhegeysta markaad haysato telefoonka casriga oo aad is- internetka u isticmaali karto waxaad kaga faa'iideysan kartaa waxyaalaha aada u tira badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub dhegeyste adaba haddii aad adiga markaasi baahi fara badan ay ka qabto oo aad dooneyso in waxyaala fara badan aad kala jahan qaato telefoonkan maanta waa waa tegi karta waana soo qabsan karta waxaana kamid ah telefoonka in sidoo kale wax badan ka baran kar- ka baran karaan qaybta markaasi youtube-ka Waxa- wax badan markaasi uu kuu sahli karo wax badan markaasi uu kula qaban karo dhegeyste isqurxinta ayaa kamid ah iclaan saarka ayaa kamid ah sidoo kalena noocyada kala duwan cuna- een, cunada la kariyo ayaa kamid ah dhegeystayaal adiga iyo hool- saxankaada iyo weliba sufyada mise eelahada aad ba waxba markaasi oo u dhexin kartaa mar waliba markaad ka barato cunada oo xitaa laga yaaba in xitaa aad ka furato maqaaxi yar oo aad dadka aad kusoo dhaweysato oo adag markaas shaqo kale aad ka furato dhegeysi macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay markaas u qalmaan telefoonka union ray iyo broin kale fursadan lipa mudhogo mudhogo tan wixii markaas micnaheed tahay yani haddii aad u isticmaalayso telefoonka casri inaan ka faa'idaysan doonin wejiga hore ee fursada lipa mudhogo mudhogo sida markaas inaad fiiriso garaac star five four four kadib maxlo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad markaas ereysa dukaanka kugu dhaweysa safaricom markaad lacagta hesho waxaana inaad sida markaas u dhaqsiyaha badan aad ka- aad ku iibsan karto dhegeystayaal In kadib eh, waxaad bixinaysaa shan boqol oo lacag ah hormarisoo halka baaqi aad ku bixinaysa muddo sagaal bilood gudahood ah. taasi waxay markaas fursad kuu siinaysaa inaad si tartiib tartiib iskaga bis haddii aad markaas fursadan u haysanin inaad hesho waxaad markaas micnaheed tahay inaad haysato telefoon casri ah waana dirada la saaraya dadka aan haysanin telefoonka tooshadaha niiclaha wato oo marka qaar guryaha kaga soo tegaya marna dabka kaga dhacay marna dhulka kaga dhacay marna betri ka dhacay waxaas ma aha inaan ka gudubnaan rabnaa oo dhammaan dunida markaas aan la jahan qaadna dhegeysada markaas haddaa rabto inaad waxba ka ogaato waxaan ku leenahay qarac star five four four hash kadibna xulali paambudhooga mudhooga dhegeyso halkaasaan kusoo furnay barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari arrimaha gargaarka binaadamada qaxootida oo si toosa halkan dhegeystayaal ugala socotaan maalin weliba talaada ah ama asbuuciba hal mar aad ka maqashaan talaada weliba dhegeystayaal yuusuf bakada inala socodsiinaya arrimaha gargaarka binaadamada qaxootiga waxaa markaasi kasoo kala xiganaa hay-adaha markaasi ugu weyn sida hay-adda socdaalka adduunka hay-adda markaasi u n ocha hay-adda qaxootiga ee, waa hay-adda qaxootiga u n c r hay-adda beeraha faw hay-adda markaasi cunada adduunka w f b hay-adaha markaasi caruurta u qaabilsan safe the children unicef waxaasoo dhan ayaa markaasi isla eegnaa isla fiirira si markaasi dadka daneeya qaxootiga ay markaas wax badan oga faa'iidaan iyo weliba xogtii ugu dambeysay ee arrimaha qaxootiga weliba arrimaha markaasi gargaarka u baahan oo aan uga dabageynay dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo maalinta berito inoo banaan ah biidnillahi tacaala shukran shakuuran dhammaantiin